barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o ead ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan aad nagala socotaan websaytekeyga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha ogost waa sagaal sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan
qodobadaan idinku hayno barnaamijkeenna waxaa ka mid ah mid ka mid a dhallinyarada ka shaqayn jirtay mukhaayadaha cuntada magaalada boorame oo noqday garyaqaan maxkamadda ka howlgala sidoo kalena wax ka dhiga jaamacadaha boorame qaarkood waxaanu waxaanu sheegay inuu maalintiina shaqaysan jiray habeenkiina uu waxbaran jiray waxaan isidhi inaad shaqayso maalintii labaiy toban saaco habeenkiina inaad waxbarto hoteelkana maxaan ku dhahdaa ka shaqayn jiray sidii baan jaamacaddii ku dhameeyey kabacdina waxaan shaqo ka helay qolada un d b oo qaybta la yidhaahdo rule of lowga kabacdina waxaan noqday full lawyer anigoo saasa ayaan haddana hotel kasii shaqaynayay oo aan kabeeri kasii ahaa sidoo kalena waxaad maqli doontaan tiknolojiyadda casriga ah iyo isticmaalka internetka oo saamayn ku yeeshay barashada gudaha dalka faa'iida laga hela waxay tahay markaas in uu hoos u dhaco in la yidhaahdo ardayga casir ka maqnaa oo ardayga isagoo iman iskuulka iyo wuxuu u helayaa fursad inuu ardada kale isu gudbiyaan ardada guruubya iskugu xiran tahay macalinkuna wuxuu u samayn karaa gruub jaamacadduna waxay leedahay website facebook ay kusoo bandhigto fursadaha iyo waxyaalaha ay xilliga taxaanka la gelayo say kale yihiin waxaas oo dil waxaad kaloo maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
hogaamiyaha mucaaradka ee dalka kenya raila odinga ayaa sheegay in la jabsaday doorashada dalka kenya islamarkaana kooxaha u dhacay kombiyuutarada guddida doorashadu in ay wax ka bedeleen natiijooyinkii isaga oo arrintaas ku tilmaamay in ay keentay in uu dhinaca codadka ka dambeeyo madaxweyne uhuru kenyatta guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa boggooda soo dhigay in la tiriyey saddex iyo sagaashan boqolkiiba goobihii codbixinta waxayna sheegeen in madaxweyne kenyatta uu ilaa haatan haysto afar iyo konton boqolkiiba codadka la tiriyey halka raila odinga uu isna haysto shan iyo afartan boqolkiiba saraakiisha la doortay ee jasiiradda guam ayaa dadkooda ugu laab qaboojiyey in jasiiraddaas oo maraykanka ka tirsanay ay aamin ka tahay hadal kuuriyada waqooyi ka soo baxay oo sheegaya in dalkaasi u wado qorshe sida uu hadalka u dhigay uu dab dhinac walba ah kaga horanayo jasiiraddaas taas waa mid istaraatiiji ah oo ku taalla badweynta deggan hadal ka soo baxay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ee arbacada maanta lagu sheegay in ciidanka qalabka sidee dalkaasi uu si taxadar leh uga baaraandegayo qorsho uu gantaalo ugu duqeeyo jasiiraddaasi guam saldhig milatari oo maraykanku ku leeyay jasiiraddaasi ayaa la rumaysan yahay inuu yaallo hubka ugu culus ee nucleyer ah ee yaalla meel ka baxsan dalweynaha maraykanka
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhalinyaro badan ayaa marka ay ku guda jiraan waxbarashada dugsiyada sare ama jaamacadaha ka xishooda inay ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose si ay u helaan dhaqaale ay ku caawiyaan noloshooda iyo taqoysaskooda dhalinyaradan ayaa inta badan ku tiirsan waalidiintooda ama qaraabadooda oo ay ka helaan kharashka waxbarashada haddaba wariyaha v o a boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraystay mid ka mid a dhalinyarada wax ka baratay ama wax ku baratay aan idhaahday dalka gudihiisa oo muddo dheerna ka shaqaynayay makhaayad ku taalla magaalada boorama oo uu mudalab ka ahaa isla xilligaasna baranayay cilmiga sharciga ee jaamacadda camuud maxamuud muuse cawaale oo isagoo ah qareen xilliganna ku guda jira dhammaystirka shahaadada labaad ee jaamacadda ee loo yaqaano mastarka gaar ahaan xalinta khilaafaadka ayaan kala sheekaystay noloshiisii hore oo uu shaqada ka soo bilaabay mudalab hoteel sida uu ii sheegayna qoraya buug noloshiisa uu kaga sheekaynayo oo la yidhaahdo mudalab ilaa qareennimo haashi marta waad mahadsan tahay waxaan ka shaqayn jiray hoteelkan weyne maanta aan wada joogno rays kabaryari baan ka ahaa weyter baan ka ahaa saa loo yaqaano nimankaa shaaha iyo waxaa dhigdhigaan ka ahaa olmast waxaan ka shaqayn jiray hoteelka sagaal sano ayay ahayd anoo aan ka shaqaynayay waxaan go-aansaday markii labadii kun iyo lixdii ahayd oo laba sano aan ka shaqeeyey inaan inaan maxaan ku rahdaa aan jaamacadan galo oon habeenkii aan dhigto maadaama isbedel fara badan oo ninku sameynaya shaqada hotel oona aynay jirin wax maxaan ku rahdaa promotion ah ama lagu kala dalaco nasiib wanaag waxaan hawshii aan isidhi inaad shaqayso maalintii labaiyo toban saaco habeenkiina inaad wax barto sidiiba horta igu suurta gashay afar sanaa markaa aan ku jiray jaamacadda hoteelkana maxaan ku dhahda aan ka shaqayn jiray anigoo weliba astaa dhinacna ka ahaa nin maxaan ku dhaha familia oo xaas leh oo caruur leh saddex caruuran xilligaa lahaa ilaahay maadii sidii baan jaamacaddii ku dhameeyey kabacdina waxaan shaqo ka helay qolada undp oo qaybta la yidhaahdo rule of lowga oo legal aid kuwa bixiya ayaan ka helay waxaan noqday baralegal oo ah dadka ka hoos shaqeeya qareenada ka hoos shaqeeya ee kiisaska markaa ka hoos qora jeelka natiga nasiib wanaag waxaan ka shaqeeyey projega laba sano kabacdina waxaan noqday full lawyer lawyer buuxaan noqday anigoo saasa ayaana tan hotel kasii shaqaynaya oon kabriyeri kasii ahaa shaqadii kamaan qajilinayay anoo loo yara oo haddana kabriyeri ah ayaan isdhex waday shaqadii gelinkii hore ayaa shaqadii u badatay oo maxkamadihii iyo jeelashii iyo stationska kasoo shaqeynayay labada duhurnimana waxaa soo geli jira hoteelka laba sano markaa ka shaqeeyey ayaa waxaan noqday lacturer jaamacadda oo habeenkii wax dhiga den shaqadayda waxay u badatay inaan habeenkiina wax dhigo maalintiina maxaan ku rabaa aan qareennimadii ku shaqo waxaan markaa aan sidhi hoteelkii saacado badan buu iga qaadanayay den hoteelka shaqadiisiiba markaa aan ku joojiyey haddana kaman joojine dhinac kalood ayaan kalen uga faaidaystay waxaan uga faaidaystay in maxaan la talin sharci aan u noqdo hoteelka waxyaalaha hoteelka kuu leeyahay iyo shaqaalahooga qaabka loo qorayo kontraadyada lala galayo shaqaalaha iyo waxyaalaha noocaas oo kale inaan uga shaqeeyo maadaama ninka hoteelka le uu dhan shaqo badan yahay inaan haddana dhinacii businesska iyo legal maxaan ku dhaha systemka aan u hagaajiyo sidii baan markaa aan shaqadii hoteelkana kusii waday kabacdi maan sii deyne markii aan ful aan ka noqday jaamacaddana qayb wax ka dhiga waxaan dib u galay haddana qayb kale oo jaamacadda ka mid ah qaybta la yidhahdo conflict resolution and busy studies oo master ah oo iminka aan qalinjabinayno haddii la yidhaahdo oo gulu university ah ayaan haddana maxaan ku dib u galay maadaama ay isku xidhan yihiin sharcigii iyo maxaan ku dhahdaa conflict resolution systemka oo dib u heshiisiinta waxyaalaha la yidhaahdo maxaan ku dhaha xalinta khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta oo waddanka fiil fara badan oo weyn oo lagaga shaqeeyo wuu ka mid yahay maadaama waddanku saddex system uu kala dhigan yahay systemkii shareecada systemkii traditionka ee dhaqanka iyo systemkii kale ee caadiga ahaa ee qornaa ee shuruudan commonwealthka iyo common lowga la yidhahdo ku qoran yahay marka shahaadada mastarka qaybtan aad ka gashay ma jaamacadda camuudba misoo jaamacad kale maay jaamacadda camuud kama gelin waa jaamacad kale oo eele la yidhaahdo oo ay collaboration la samaystay maxaan ku dhaha guli university oo yuwandho ku taalla oo iminka karantiskii ugu dambeeyay tiisiska aan qorayno kabacdi iyadoo sidii ayaan haddana waxaan jaamacadda u noqday legal professorka jaamacadda oo taliyaha sharciga ee jaamacadda eele miya ha jaamacadda miya camuud la taliyaha qaybta sharciga ayaan noqday sidii baan usii waday ilaa iyo ururka qareenada ee somaliland ka jira haddana maxaan ku dhahdaa ururka qareenada ee maxaan ku dhahdaa qaybta departmentiga u qaabilsan awda region marka bal maxmed waxaad ka warantaa dadkii kugu yaqaanay adigoo hoteelka ka shaqaynaya markay kugu arkeen adoo maxkamadihii ka shaqaynaya oo u ah looyar daawadahoogii maxaad kala kulantay wallaahi dad fara badan oon aqoon isku lahayn oo ka yimiday dibadaha ka yimiday north america ka yimiday yurub ka yimiday khaliijka ka yimiday xoog bay igu hableeyeen oo sidaan awalba saaxiib aan u wadahayn ayay ilaa iminkaan saaxiib u nahay oo igu yidhahdaan hadii jeer waxaad bedeshay noloshii qayb ka mid a ayaad bedeshay hase ahaatee haddana waxa weeyaan dadkii wadanka deganaa dhaqanka deganaa badanaaba waxay iska sameeyaan oo dhaqan bay iska leeyihin qofaa ku odhanaya war kabriyeri lawyer noqday madaragta markaasaan ku yidhi bug baan soo wadaa la yidhaahdo from waiter to lawyer laga soo dalacaan ku dhahda marka uu iska leeyahay negative iyo positive qofku iska leeyahay laakiin haddana waxa weeyaan waan waxaan la yaabay xoog waxaan la yaabay dadka ku odhanaya waxaad samaysay change fara badan baa samaysay qaarna waxay ku odhanayaan ma kibriyadii baa looyar noqonaya bay ku odhanayaan dhalinyar badan oo wada shaqaynayseen hoteelada ka wada shaqaynayseen amase kuwo iyaguba ku arki jiro oo macaamiishaada ah markay arkaan isbeddelkaasi ma jiraan qaar kugu dayday ha qulooyin fara badan baa ayaa jira oo igu dayday oo ilaa iminka maxaan ku rahdaa hoteelkan maanta aan joogno qaar baan ku rahdaa war wax badan maxaan ku rahdaa habeenkiina wax barta maalintana shaqaysta iminka waxaa kamid a nin i t ka qalinjabinayo halkan hotel ka shaqeeya qolooyin fara badan baa jira dad fara badan oo role model u noqdo eegma labayo tobanka waxaa la qabanaya maalinta la yidhahdo maalinta dhalinyarta youth dayga la yidhahdo then waa laga soo infaadgareeyey in dhiirigelin lagu sameeyo dhalinyarta lagu sameeyo wadankuna jaanisa fara badan uu ka banaanyah oon leenahay war habeen waxna hala barto hana la shaqaysto baasha shaqadan yaan laga qajilin oo dee waxa weyaan haddaad maanta bashaashas ka kaxaysato ama taxi aad noqoto ama kabriyeri aad noqoto waxaan waxa weeyaan waa waa bridge la marayo kabacdi beri wax sarkan adigoo maxaan ku rahdaa meel sare je- jooga aqoontuna inay tahay maxaan ku rahdaa key studies-ka inay tahay haashim sheekh cumar good v o a boorama
duur wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington adeegsiga internetka iyo tiknolojiyada casriga ah ayaa saameyn muuqata ku yeeshay ardayda ku jirta xilliga waxbarashada marka dhan laga eego dhallinyaro badan ayaa fursado u hela inay aqoon korsadaan ka korsadaan internetka amaba ka faa'iidaystaan habka onlineka ee jaamacaduhu ay maadooyinka ku bixiyaan balse geesta kale waxaa jirta dhallinyaro badan ay waxbarashadoodii kaga mashquulaan adeegsiga internetka iyo baraha bulshada bulshadu ay ku kulanto wariyaha v o da yuusuf maxamuud yuusuf ee magaalada boosaaso ayaa warbixintan ku eegaya dhinacyada kala duwan ee adeegsiga tiknolojiyadu ay saameynta ugu yeelato dhalinyarada soomaalida mustafe cabdiraxmaan ayaan weydiiyey sida ay dhallinyarada soomaaliyeed uga faa'iidaystaan baraha bulshada iyo weliba faa'iidada ay ku qabaan isticmaalkiisa qaabka dhalinyaro uga faa'iidaysta waxaa ugu horeeya waxbarashada Ee, faa'iidada laga hela waxay tahay markaas in uu hoos u dhaco in la yidhaahdo ardayga cashir ka maqnaan oo ardayga isagoo een, iman iskuulka ayuu wuxuu u helayaa fursad inuu ardada kale ay usoo gudbiyaan oo ardada guruubyaha iskugu xiran tahay dadka ee, guruub ayay samaystaan halkaasay isku- iskugu gudbiyaan Ee, macalinkuna wuxuu u samayn karaa ee, guruub jaamacadduna waxay leedahay ee, website facebook ay kusoo bandhigto fursadaha iyo waxyaalaha ay xilliga imtixaanka la gelayo ee, say kale yihiin waxaas oo dil Ee, marka ee, taas waa xagga faa'iidada xagga waxbarashada sakariya maxamed ayaa sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed aysan uga faa'iidaysan sida saxda ah baraha bulshada sidoo kalena aadan salaad ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay dalkooda ka soo bandhigaan sawirada saxda ah ay soo dhigayaan baraha bulshada dadkii ee, waxyaabaha xun oo kale faafintooda ha noqoto ama mararka qaybtood negative yani aflagaada ha noqoto qof ummad dhan intuu usoo istaagay reer hebel caaya ayaa waxaa arkaysa wuxuu helaya comments iyo likes aada u badan Waxaa- taas waxay kutusaysaa moogta xataa damiir xumada iyo morality dadka soomaalida dhexdeeda inaan ku dhiirigelinayn Ee, bal waxaa jira xataa qofka markuu soo gudbiyo ee, waxyaabaha laga faa'iidaysto waxaa ka mid ah qofka markuu wax negative oo qoro dacwad buu leeyahay facebook ilaa toban qof hadday dacweeyaan ma report gareeyaan waa la- waa qofkaas waa waa waa waa waxaa loo soo diraya fariin inuu ka saaro fariinta xun uu diray anigu waxaan garan waaya inay soomaalidu taas fahminaysa ka faa'iidaysan awooddaas ee dadku ay leeyihiin waxyaabaha layaabka aan ku arkay waxaa ka mid ah ka faa'iidaysan geeridaa ka mid ah taasi qof dhintay oo weli facebookiisa lasoo taaggareynayo lagu soo sheergaranayo Ee, sharciga facebookana waxaa ku qoran qofka hadduu geeriyoodo toban qof haddii u dirto wax report oo warbixin oo laleeyahay hebel hebel waa geeriyooda laga saaro pagekiisa isla markii bagekaas disable waa laga dhigay ama waa- waa- waa la joojinaya marka anigu waxaan isleeyahay ee, faa'iido walbo la faa'iidi lahaa waxaa saldhig u noqonaya awoodda internetka aan hayso oo qofka dhallinyarada laga yaabaa inuu yacni marka uu joogo gobol uu gobolka kale oo intaasoo kilomitr u jira inaanu isagu lahayn marka waxaa laga yaabaa markaa taas waxay qofka damirxumo waxay siinaysaa ah inuu markaa meeshii kale markay wax ka dhacaan inuu isla markii soo dhigo haddii meesha uu joogo wax ka dhacay lasoo dhigo waxaa laga yaabaa qofkaasu inuu ka damqado oo qofkii ama kula doodo ama yidhaahdo barnaamijkaa saas uma dhicine iska hubi waxyaalo la mida Eh, runtii waxaan dhigi karaa en, waa damiir xumo een, dhallinyarada een, markaas haysata een, soomaaliyeed Een, waana wax loo baahan yahay inay dhallinyaradu ku baraarugaan een, oo ogaadaan waddankan inay iyagu leeyihiin Een, wixii xumaana ay ka faafiyaan oo caalamka u gudbana een, xumaana iyagu leeyihiin inay tahay waa inuu qofku hadduu taas og yahay ma sameeyeen runtii baan isdhihi karaa
maxamed faarax bal adigana maxay kula tahay in baraha bulshada xilligan ay dhalinyaro badan aada u isticmaalayaan dhalinyarada badanoo aada waxay kaga mashquulaan marka horeysa inay mobil furashadii inay macnaha xagga amnaan darada inay macnaha ay wax badan ka faa'iidaystaan ay meesha kaga mashquuli ka lahaayeen howlo kale oo ah tuugnimada keenaysa oo keenaysa adigu haddii aan laynayay dhibaatooyinka uu keensanayo oo ah oo dhalinyaradu ay xaafad xaafad iskugu duulaan oo isku laayaan oo kale macnaha waxay kaga mashquulayaan faa'iidooyin u leeyahay inuu telefoonkiisaas iyo iyo khadadka internetka iyo dadkaa ka maqan iyo sawiradiisa u gudbiyo iyo wax baayo badan buu ka faa'iideeya
boosaaso oo kale waxaa jira dhalinyaro aada u isticmaala bal inta aragti aada qabto dhalinyarada sida u isticmaalaan goobo badan baa arkaysaa oo dhalinyaro badan fadhido sida hoteeladoo kale eeridooda sida meheradaho kale meherada waxaa jira lagu xiro internetka oo dhalinyarada soo fadhiisanayso habeenkii inta habeen aswiirka loo geliyo habeenka dambe laga bedelayo oo ay faa'iido u tahay qofkii biibtada meherada garanayayna ay faa'iido u noqonayso qofkii dhalinyarada ahaana meeshuu ka aadi lahaa howlo kale iyo waxaan waxba isagoo ugu olayn uu kaga mashquulayo waqtigiisana uu ku gelinaya halkan dhalinyarada soomaaliyeed sida saxda mauga faa'iidaystaan isticmaalka baraha bulshada dad badan oo iska guursadaa jira intay iska bartaan si fiican intay iska bartaan iskaga xiraan aada iyo aad dhibaatooyinna waa keeni karaa labada waa keeni karaa yuusuf maxamuud v o a boosaaso haatanna dhinacii heesaha ayaan jalleecaynaa
heestaasi nimcayasiin waxaad ka dhegeysaneyseen barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o idinkaga imanaya waa idaacaddii duhurnimo ismaaciil xuseen farjaro dhinacayga fadhiya ismaaciil lahaye wararkii caalamka mahadsanid maxamed hogaamiyaha mucaaradka dalka kenya raila odinga ayaa sheegay in la jabsaday doorashada dalka kenya islamarkaana kooxaha u dhacay kombyuutarada guddida doorashadu inay wax ka bedeleen natiijooyinkii isaga oo arintaas ku tilmaamay in ay keentay inuu dhinaca codadka kaga dambeeyo madaxweynaha dalkaas uhuru kenyatta oo la tartamayey guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa boggooda soo dhigay in la tiriyey ilaa saddexiyo sagaashan boqolkiiba goobihii codbixinta waxayna sheegeen in madaxweyne uhuru kenyatta uu ilaa haatan haysto afariyo konton boqolkiiba codadka la tiriyey halka raila odinga uu isna haysto ilaa shan iyo afartan boqolkiiba saraakiisha la doortay ee jasiiradda guam ayaa dadkooda ugu laab qaboojiyey in jasiiraddaas oo maraykanka ka tirsanay ay aamin ka tahay hadal kuuriyada waqooyi ka soo baxay oo sheegaya in dalkaasi uu wado qorshe sida hadalka loo dhigay uu dab dhinac walba ah kaga horinayo jasiiraddaas taas oo ah mid istaraatiiji ah oo ku taalla badweynta degan hadal ka soo baxay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa arbacada maanta lagu sheegay in ciidanka qalabka sida ee dalkaasi uu si taxadar leh uga baaraandegayo qorshe uu gantaalo uga duqeynayo jasiiradda guam saldhig militari oo maraykanku uu leeyahay oo halkaas ku yaala ayaa la rumaysan yahay in uu yaallo hubka ugu culus ee nukliyer ah ee yaala meel ka baxsan dalweynaha maraykanka maxamed ismaaciil waad mahadsan tahay saad maqlaysid xiisadda kuuriyada waqooyi iyo maraykanka baryahan way soo badanaysaa waxaad moodaa xanjabaadu xiliyadan ugu dambeeyo dhun gantaalo waxaa warbaahinta kusoo noqonaya gantaalo la tijaabinayo cunaqabateyn lasoo rogayo haddana hanjabaad kale waxaad moodaa in warka sanadahan ugu dambeeyo dhumi ay arintaasi noqotay mid dadka aan wax badanba iskala qabsadeen baad moodaaba waan gartay madaxweynena trumpna waxaa la yidhi wuxuu soo saaray hanjabaadiisii ugu kululayd ee ku aadan arrintan hase yeeshee wuxuu mar walba ku celceliyaa in uu wadahadal marka iyadoo loo dhex marayo dalka shiinaha iyo ruushka in wadahadal arrinta kuuriyada waqooyi lagu dhameeyo sida uu wasiirka arrimaha dibadda ee maraykankuna rex tillerson uu ka sheegay shirweynihii asian ee ka socday magaalada manila ee dalka philippines marka waxay u badan tahay wax walbo la samaynayo in shiinuhu uu rool ka ciyaari karo ha shiinuhu waxa la yidhi waa waddanka ugu badan ee xiriirka dhaqaale la leh kuuriyada waqooyi mana doonayo dabcan in deegaankaasi uu dagaal ka dhaco inkastoo maraykankuna uuna doonayn waayo jaban iyo kuuriyada koonfureed ayuu saaxiibka leeyahay gobolkaas shiinuhuna ma doonayo waayo haddii kuuriyada waqooyi ay burburto waxaa la yidhi fatahaadda ugu badan ee dad ayaa shiinaha ku iman karaysa dabcan meeshuu iibgeyn jiray dhaqaalihiisiina way way u baaba-ayaa marka waa arrin inta badan ku tiirsanaanaysa in dhinacyada oo dhami ka wada heshiiyaan oo si diblomaasiyada loo xaliyo si diblomaasiyada loo xaliyo haatanna bal gabagabadii baynu idaacadda kusii dhawaanaynaa haye dhinacii heesaha waxaan soo qabanaynaa fanaanka lafoole iyo heesta heesta magaceeda waxaan u daynaynaa lafoole inuu noo sheego
nabaday macaan ee heestaas uu ku luuqaynaya fanaanka lafoolena waxay gebagabo tahay idaacadda iyadii duhurnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere ayaanoo ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intayna hawada afarta galabta dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
naxli iyo dhibaato